مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبدان كريم ومهد إيبي انت نرول إيا عاكمات قب أي بشر ربضان أغب بلاتي وبالخير بدن أو قفك ألا وافتشي عبادة زيدا وأبالقب غالية يا رحمة الله وكهري بشان قيمها أي لا لهاي إن بدن أيين مقلن وحيث مهيمة إنا نكود دانو سيدي لوغة فايديسان لها بشان إيا خيرات كافرها بدن إيه كتيرا bishan ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku soo ururiyey nooc kasta oo cibaadada ah oo alla loo sameeyo hadday tahay salaad soom sadaqa bixin sidoo kale alla waxa uu addoomihiisa ugu bishaariyey in bishan la xidhayo albaabada naarta halka la furayo albaabada jannooyinka shaydaamiinta kuwa u waaweynna la xidhayo taasi waxay inoo sahlaysaa in dadka cibaadada ay u fududaato fursadna loo wada heli karo salaado badan oo ay taraawixdu ka mid tahay sidoo kale acmaasha qur-aan akhriska ayaa iyana looga baahan yahay in bishan aynu niyadeenna dib ku dejinno qur-aan adduunyadan bani aadamku geedi ayuu ku yahay cimrigeeduna waa uu gaaban yahay runtiina bisha rabadaan qofkay usoo ugu soo gasho nolol caafimaad qab iyo negi waxa u habboon inuu u sahay qaato nolosha aakhiro oo ah ta lagu waarayo sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun ayaynu ku soo qaadi doonaa iyo fadliga bisha barakaysan ee rabadaan ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa in soon laynu farad yeelay sidii ummadihii nebiga inagu horreeyeyba loogu farad yeelay oo aanay wax keliya inugu ahayn sababta loo farad yeelayna ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa lacallakum tattaquun in alle ka cabsataan subxaana watacaala daraaddeed yani waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa danta soonka laga leeyiyo qaradka ugu weyn ee soonka looga jeedaa inuu yahay in la gaadhsiiyo dadka mansilati taqwa ama alla kacabsi subxaanahu watacaala alla kacabsiguna waxaynu odhan karnaa waa gaayat alghaayaat waa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga uma abuurin inay caabudaan mooyaane haddana cibaadadaa lafteeda ilahay wuxuu leeya ya ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun inta ilaahay aayadda hore ku yidhi jin iyo insi waxaan u abuuray inay caabudaan aya aayadda kalena ilahay wuxuu leeya subxaana watacaala ya ayuha annaasu icbuduu rabbakum wardadow rabbi caabuda rabbigii idinkaydan abuuray iyo kuwii idinka horreeyeyba lacallakum tattaquun cibaadadu waxay idin gaadhsiinaysaa baa laleeyahy mansilati taqwa inay ilaahay subxaana watacaala ka cabsataan masalati taqwa marka waa masale qur-aanka aada ugu balballaadhan in dhowr iyo toban meelood gaadhaysa ayaa ilaahay subxaana watacaala ballama ugu ballan qaaday waxa uu helaya qofka alla ka cabsada waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja waman yataqi yani aayaad tiro badan badan ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamaya waman yataqi illah yajcal lahu min amri yusra yucadim lahu ajra yukafir canhu sayi'aat qur-aan badan baa ilaahay wuxuu ku sifaynayaa qofka alla ka cabsadaya midhuu helaya soonku markaa waxaan leenahay waa albaabada ugu ballaadhan ee keena dadku inay ilaahay ka cabsadaan subxaana watacaala ilahay wuxuu inoo tilmaamaya inaan loogu talagelin soonkan layna soominayo in laynagu ciqaabo bale ilaahay wuxuu tilmaamayaa ayaaman macduudaat waaba maalmo yaroo tirsan baa ilaahay leeyahy maalmo aada u kooban weyan baa alla ku tilmaamaya subxaana watacaala waxa uu ilaahay inoo tilmaamaya inaynu soonnaa inaynoo khayr badan tahay idan bishani nagu soo socota waa bishii ramadaan waa bisha kudha ilaahay magaceeda qur-aanka ku sheegay shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan waa bisha ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey kitaabkiisa waa bisha ay ku jirtay leylatu lqadr oo qur-aanku uu sheegayay inay khayrun min alfi shahr tahay kun bilood inay ka khayr badan tahay waxay leenahay marka waxaa dadka muslimiinta ay u baahan yihiin inay in badan u diyaargaroobaan oo maxay ugu diyaargaroobaan inay ugu diyaargaroobaan bisha tani wixii laga rabay inuu qofka muslimkii xaqiijiyo qaladkii laga lahaa waxaa ilaahay subxaana watacaala inoo sheegay can ariiqi rasuuli salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiista nebiga ka sugnaatay in bishu ajar badan ay leeday oo dembiga lagu dhaafo inay tahay junna gaashaan qofka muslimka ka celiya naarta inay tahay waxyaabaha jannada lagu gaadho yacni axaadiis aada u tiro badan ayaa nebiga ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi oo wada sheegaysa fadliga bishartan ay leedahay ilaa xaduu nebigu ku tilmaamayo in jannada la diyaariyo albaabadeeda la furo naarta albaabadeeda la xidho shayaadiinta kuwa waaweyn oo dhan la xidhxidho dadka waxa khayrka jecel oo dhan khayr loogu yeedhayo bishartan haddaba waxaynu u baahan nahay inaynu cunno badan diyaarsanno uma baahnayd inaynu gurigaba raashin badan la dhigo uma baahnayd waxaynu u baahannahay bisha tan inaynu caziima go-aan adag qaadano oo ah kow inaynu ka xorowno shahwati nafs nafta hawadeeda iyo waxa ay doonayso inaynu ka xorowno oo aynu baranno in nafta lagu xakamayn karo ilaahay abuurtay waxa uu faray laga fogeyn karo wixii macsiya dhammaanteed waayo bisha tani waa bil loogu talagalay qofka muslimka in wax lagu baro ciqaab maaha waayo aayaadka ka warramaya soomka ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yuriidu allahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinla doonayaaba alla leeyahay inuu noloshaba idin fudaydiyo yusri buu idinla doonaya gaajada tan aad arkaysa iyo waxa kanoo dham waa lalyusr adigaa fudaydkaaguu ku jira iyo nolosha in lagugu fudaydiyo ilaahay marnaba idin lama rabo baa laleeyahy subxaana watacaala alcusr taa adag caqliga bini aadamka iyo maangaabnimo tiro badan leh oo gaaladu sharaxda waxaa laga yaabaa inay dadka badh ugu sawirto inay nooc min wax dhib badan le ay tahay laakiin ma aha waxaa leedahay bisha ramadaan waa bil qofka muslimkii iraadadiisa iyo dooritaankiisa uu xoogeeyo waa bil qofku uu barto sabirka waa bil uu qofku ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nimco siiyey uu xasuusto oo ilaahay u mahad celiyo waa bil dadku mashaacir araxma naxariista dareemadeedu uu dib u soo kaco waa bil qofka muslimkii uu u tirayn gareeyo inuu ilaahay isu dhiibo subxaana wa tacaala walidaalika ugu horay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah afa anta takunu calayhi wakiila am taxsabu ana aktarahum yasmacuuna wayacqiluun ilahay wuxuu leeya ma waxaad u malaynaysaa kuwa kan hawadooda yacni ilaaha ka dhigtay hawada ilaaha laga dhiganaya waa maxay naftu waxay ku tidhaahdun haddaad daba gasho iyadaa ku amarta waxay sheegtaba haddaad u fuliso waxay doonto inaad raacdo iyadaa markaasu ku amarta kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya intooda badani ma inay wax maqlayaan baad moodaysaa baa leeyihi ama wax garanayaan waa xoolahoo kale baa ilaahay leeyahy bale xoolaha ka dariiqo fiican ugu horayn caloosha tan la buuxinayaa ee insaanku intaota badan buuxinayo faa'iido badan ma leh dhibta maanta taaganna waxaaba ka mid un dadku waktigii wax la cuni jirin bay bedelaan cunnadaba inay ramadaanta badsadaan baad moodaa asalkuna wuxuu ahaa in cunnada ramadaanta qofku iska yareeyo waxaa loo soomayaa kow ilaahay subxaana watacaala inaad ku caabudo in la yskaga yareeyo ramadaanta cunnada tan waayo cunnadu sideeday u tahay xanuun nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiista ka sugnaaday waxa uu ku tilmaamaya man mala bnu aadam wicaaan sharun min batni sharan min batni insaanku weelba ma buuxiye buu nebigu yidhi ka shar badan calooshiisa calooshii markay buuxsanto kibir baa bilaabma markay buuxsanto shahwaatu nafsiga oo dhan baa bilaabma markay buuxsanto wax badan baa bilaabma nebigu wuxuu leeyahay calool wax ka shar badan loo la buuxiyaama ma jirto ee bixasbi bni aadam ukaylaat wa fii bacdi riwaayaat luqaymaat bini aadamka waxa ku filan buu nebigu yidhi waxoogaa yaroo la rurruro oo yuqimna biha salba uu dhabarkiisa ku toosisto haddii aan cunno la daynin buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cunnada saddex meelood oo meel ahaan calooshaada saddex meelood oo meel ahaan cunno ku rido saddex meelood oo meel ahaanna sharaab ka dhigo saddex meelood oo meel ahaanna neef neefsigaaga udayla wadcifanaysa haddaad rabto xataa neefsikeda ma jiri idan waxa uu nebigu tilmaamayaa inaad cunnada isku badinin ee calooshaadu wixii ay qaadi karaysa saddex meelood oo meel qura inaad cunno ka dhigato meesha kalena inaad sharaabkaaga iyo biyahaaga iyo wixi aad cabaysa ka dhigtay meelna mar walba inay ku banaanaato dheregta badan waxay keentaa qofku aan caqligiisu si fiican u fekerin waxay keentaa qofka oo seexdo oo active noqon waaya yani qofku oo caajisku ku bato way ninkaarkoo duurkii markaa qofku caloosha buuxsado hurdaa la wada daataa sababta keenaysa waxa weeyaan qofku ma waxa ka lumaya xataa nashaadkii waxaa loo baahan yahay oo qofka muslimkaa la faraya xataa waxaa la yidhahdaa dunida markay daragtan iyo cunnada ka kala noocnooc iyo waxaan laisku walaaqaya tiro badatay ayaa xanuunadan tiro batay inay la socdo dadka intay cunadoodu yaray xanuunkooduna uu yaro markay badatay waxaa la cunayo waxaa la walaaqayo ayuu la baltay walidalik baa xanuuno badanoo maanta dunida jooga waxaa la yidhahdaa waa amraad alxadaana bay yidhahdaa waa xanuunadii ilbaxnimadan tirada badan leh iyo cunadan tirada badan leh ay soo kordhisay sidaa awgeed ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inoo tilmaamayaa bishan inaynu soonno oo soonkaasi aynu uga dan leenay inaynu ilaahay ku caabudno marka koowaad yani caafimaad caafimaadkiyo waxan waa meel dambe waxa u horeeya inaad ilaahay ku caabudayso sidaa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xadiidkii uu tilmaamayey yatruku طacaamahu washaraabahu min ajli xadiidulqudsiga ahaa ilaahay baa wuxuu leeyahay qofka muslimka ahi cunadiisa iyo cabistiisaba aniga dartay buu iga tegi si awgeed camal kastoo bini aadamku leeyahay isaga ayaa iska leh soonka mooyaane soonka aniga gaar le baa laleeyahy subxaana wa tacaala si gaarana uga abaalmarinaya waxaan leenahay qofku wuxuu ugu jeclaa hadduu awoodi karo inuu xakameeyo o ilaaliyo oo ah cunadii iyo cabistii iyo wixii hadduu awoodi karo inuu ka baxo maalufaadka insaanku barashadu waa dhib waxaa laga yaaba wakti aad koog sheexa cabi jirtay waktigii marka gaadho waad iska xasuusanaysaa isagaa wax badan oo nafciima ku taraysa waayo waad barata waxaa urfiga la yidhaahdaa aad buu u dhib badan yahay walidalik ramadaantu waa madraso ama waa dugsi tababareed oo ilaahay ugu talagalay basharka muslimiinta oo dhami inay galaan qof waliba maalintaasi inuu gaajoodo si uu u barto waxyaabo badan oo khayra kow wuxuu baranayaa soonku waa junna buu nebigu ku tilmaamay waa gaashaan gaashaan wuxuu ka yimi min ismi dunya wa cadaab alaakhira adduunka dembigiisuu gaashaan ka yimi adduunka dembigiisa wuxuu gaashaan uga yahay qof waxyaabo badan oo shahwaatu nafsiga waxa keenay dherartan iyo cunadan badan sida awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu dhallinyarada la hadlayay waxa uu tilmaamay ya macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa falyatazawaj war dhallinyaray ninkii guursan karaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ha guursado qofkaan guursan karin muxuu samaynaya ilaahay subxaana watacaala shahwa nafsiya buu qofka bini aadamkaa ku abuuray rag iyo dumarba laakiin muxuu samaynayaa qofka waxa uu nebigu u tilmaamay cilaaji dhab ah dawo dhab ah oo nafta lagu xakameeyo waa bishii guursan kari waayo soom buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fainahu agadu lilbasar waaxsanu lilfarj kii hore guurku intaa horaa lagu sheegay waman lam yastatic waxaa la yidhi facalayhi bisanfayna lahu ijaab shahwaadku nafsigoo dhan waxa xakameeya waa soonka maadaama uu yahay soonka waxa xakamaynaya waxaa loo bahanaya qofka muslimka ahi si uu iraadadiisa iyo doonistiisa uu tababaro si bishan ay u noqoto bis uu jihaadamayo oo nafya shaytaan ula jihaadamayo bil ay u noqoto uu rabo inuu ka xoroobo wax allaaliya wixii caado sayi-a u lahaa iyo xuma u lahaay oo dhan bil la rabo inuu jirhkiisa tarangareeyiyo naftiisaba oo uu ku tarangareeyo ilaahay daacadiisa oo maalintii inuu soomanaado oo cunno la-aado oo uu afkiisa xidho oo u ishiisa xidho oo uu dhegtiisa xidho wixii macaasi oo dhan ka xidho yani intaad afkuun xidhato oo cunadii ka dayso haddana ad wax caydo wax maagto ka samayso ma aha waxaa la rabaa qofka muslimkii inuu bishantan ku barto sabirka waxaa la yidhahda dhammaantii sabir dhammaantii sabirku waa wax la isbaro walidalik buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi axaadiis badan waxa uu ku tilmaamayaa waxa looga baahanya qofka muslimkii inaanay ahayn oo qura inuu cunnada iska daayo qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu war dadka mu'miniinta ahow sabra oo la sabir dhigta baa laleeyahay naf iyo shaytaan iyo gaalaba yani cidda cadowgaagaadaad haysaa maaha cadow fudud oo maalinta u horeysaba jabaya ama shaacisa markaad soontaba aad ka takhallusisa maaha waa cadow isna kuu sabraya mudaawada kugu samaynayo intaa raba inuu dib kuu celiyo idan waxaa lagaa rabaa inaad la sabir dhigatid oo sabirkaagu uu noqdo mid tiro badanaya walidalik bishani ma aha saad dadka badhay u fahmaan bil maalintiina la hurdo habeenkiina wax la cuno oo lasoo jeedo waktigii cunada un la bedelay wax kaloo badan oo isbedelay baanu jirin awalba habeenkii fiidka intaad ka seexduba subxiisa oo toos jirtay adigoo sideed saacadood sagaal saacadood waxba cunin intii un inaad maalin ku bedasho qura maaha waxa la rabaa waxa la rabaa waxa weeyaan inaad maalintii si dhaba u soomanaatid si aad u heshid tarbiyada tan tarbiyadani maxay tahay waxay tahay askariga caadiga marka la tababarayo looma sheeg sheego war hadala lama yidhaahdo in qoriga saasaa loo cabaya taana waa loo ridaa cadowgu markuu intaas kusoo jirsadaa la ridaa buuraha waa la koraa meeshii kaa soo baxda saasaa looga baxaa biyaha waa la iska daayaayo waa la yaraystaa intaa haddaad inu sheegto ma umalaynaysa inuu ku dagaalgelayo tidhaahdo waa lagu tarengareeyey haddaba faranta laanka qabo fara dagaalka galo xabadana saasoo beerka dhulka la dhigaa cagaana waa la isku duwaa waa ku kaa dagaal tag haddaad tidhaahdo ma ku dagaal tegaya waa maya naftaada iyo meesha u jiracsantay goormaad ogaan karaysaa waxaad ogaan karaysaa markaad jarribtid ee wax ka tijaabisid idan ramadaan waa bil loogu talagalay qofka muslimka inuu jihaatamo oo uu naf iyo shaytaan iyo cadow iyo cid walba la jihaatamo oo kow uu ku jihaatamo inuu doonistiisa iyo go-aankiisa inuu adkayn karo maanta waxaa laga yaabaa marka lagu cadiya inaad tidhaahdo waagaasi hadduu baryo qaad iyo sigaar damba ha u noqonin waxaan khayr beelaha gacantaadina ku marantay laleeyahina waa xaran maxaa kugu wada waxaa laga yaabaa maanta marka sheeku ku wacdiya inaad tidhaahdo habeen dambe ha isku seexaninu maxaad la hurudaa ma baktaad tahay kaco ilaahay u tuko saa dambe marka mid kale ku wacdiya waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo maxaad been kugu wado runun sheeg ilaahay baa ku abuurto ku arsaaqaya laakiin nafs mar dhow bay kuleedahay saa dambe danta runta sheegaya imka beenta waxoogaa baad ku helaysaa iska wada mar dambe unbay kuu sheegaysaan horta bisha dambead joojin doontaa ee maanta iska siqaya aroorta horta baatirka inta damaynaysa iska sibad ka damaanad iibsan doonin waa maxay waa lagu seenta dheerinaya naftu laakiin maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la xakameeyo waxay u baahan tahay inuu qofku doonistiisa iyo go-aankiisa maanta laga yaaba inaad tidhahdo wararta qur-aanka maxaad u qaybi weyda qayb laba cashuu fadhiisanayaa min laba dafcuu qaybayaa dhowr suuradood buu soo wadayaa xagga marka sii wado xagga daba kasoo ilaabayaa dabeetana war waa dhib badan yahay bus odhanayaa isu aayaraayar buu uga baxaya naftu waxay u baahan tahay in waxa aad rabto inaad ku tarengarayso inaad xakamayso ilaa iyo intay dacalka kale ka gaadhayso ramadaan marka maaha bil caajis iyo daal iyo lulo iyo habeenkiiyoo lasoo jeedo maalintiiyoo la hurdo habeenkiiyoo wax la cuno ama la qayilo maalintiiyoo laska wada hurdo nooca maaha ramadaan ramadaan waa bil loogu talagalay camal wixii aad qabsan jirta inaad qabsato kow inaad soonto ilaahay aad u soonto adigoo ilaahay ugu dhawaanaya subxaana wa tacaala adigoo raba inaad naar ka baxsato waayo waxaa la yidhi ramadaan ama soomku waa gaashaan naarta la yskaga gufeeyo la yskaga celiyo adigoo raba inaad janno ku gaadho
مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان